bismillahi raxmaan raxiim sideeda waa howlgaladan waa howlgalo dowlada federaalka iyo amisom ba ay ugu talagaleen in looga saaro cadowga goobaha hadda uu ku sugan yahay oo lagu tilmaamo dagaalkuna wuxuu ka dhacay meesha la yihahdo olajarad iyo deegaanka la yihahdo diri waa gartay ma idin soo weerareen al-shabaab mase adinkaa weerarteen maya maya shaqadu waxay ahayd in laga sifeeyo saas daraaddeed ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa amisom ayaa hawshaas ku jiray waxaana laga saaraya degmooyinka ay maaragtay sida edabdarradaa u haysteen oo ay shacabka ku dhibaataynayeen oo ay kamid tahay olajarad iyo diri iyadoo ciidamaduna hore usii socon doonaan ilaa iyo xeebta ilaa caradheere dhulka udhexeeya oo dhan ayaa la rabaa in laga sifeeyo nimankan cadowga ee khawaariijta ah waxaad iga warantaa marka dagaalkaasi maxaa idinkaga dhintoo khasaaro idinsoo gaaray ama dhaawaca ilaahay baa mahadda iskale annaga ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed amisom wax khasaaraa oo hadda kasoo gaaray ma jiraan afar askari ayaa dhaawaca khasaaraha wuxuu gaaray nimankii shacabka dhibaataynayey ee dulmiga ku hayay muddada dheer shacabka soomaaliyeed haye maxaa ka dhinta ayagii marka tirada dhimashadoodu waxaa maxaan ku irahdaa konton iyo toddoba qof ayaa ka dhimatay oo nimankaasi ay maxaan ku irahdaa ay ciidan ahaan u wateen iyo toban oo maaragtay laga qabtay oo gacanta ciidamada soo galay waa garta meesha konton iyo sideed qof ay ayaga uga dhinteen adinka afar qof ayaa idinkaga dhaawacantay dagaalkaasi siduu u dhacay annaga afara nooga dhaawacantay waayo maxaan ku irahdaa cid walba oo dhibaateynaysa shacabka sidaas ayaa khasaaruhu ugu badan doonaa kuwaasna waxay ahaayeen kuwo shacabka dhibaateeya hadda yaa jooga tuulooyinkaad ii sheegtay dhammaan waxaa gacanta ku hayo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amisom hawshuna way sii socon doontaa inta ay taaka dalka soomaaliya uga jiraan nimankan khawaariista oo maxaan ku irahdaa ajanabigu uu ku adeeganayo soomaalida dhundhaqaacaga arkooda yihiin waxaad iga warantaa marka amisomta idinla jiro ma ciidamada etoobiya mise waa kuwa jabuuti ciidamada amisom idin wehelinayo agan waxaa amisom uqaabilsan ciidamada etoobiya iyaga ayaana hawshaas wada oo amisom ah
waxaad iga warantaa deegaano badan oo waxaa jira al-shabaab inta laga saaro dib markay ciidamada dowladda ula wareegaan haddana dib ay ciidamada dowladda isaga baxaan iyadoo ku adkaato in ay sii joogaan haddiiba amisom ay ka tagaan awood intee la-eg ayaad u leedihiin inaad deegaanadaana sii joogtaan kuwa kale ku hamiyesaana aad tagtaan
ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed awoodoodu hadda ilaah baa ballaariyey maasha allah wayna isku kalsoon yihiin goob walba oo cadowga ummadda soomaaliyeed laga sheegana way tegayaan wayna joogi doonaan ceelbuur ayaa ka mida meelahaa tagteen oo kasoo noqoteen marka bal dadki deegaanka xataa inay ka guureen warbaahinta qaybo ka mida ay warinayso cidla ah marka sidee tuulooyinkan ugu sii nagaadi doontaan adigoo mahadsan ceelbuur annaga kamaana guurine waa kasoo shaqo tagnay ciidamo kaleo dawladdu leedahaana jooga teeda kale shacabka nimankaan dhibaateynayay markii laga dulqaado dhammaan waxaan aaminsanahay shacabka in ay ku noqon doonaan deegaanadoodii hadda ceelbuur oo kale shacabku waa kusoo noqday inta kalena sidaas ayay u joogi doonaan shacabkaasi ilaa yirahda haddana shacabka ayaaba dadkan iska kicinaya cadowga oo maxaan ku irahdaa dhibaatadu ay gaartay iyaga ayaa maanta kacdoon ah oo oo kacdoon ah shacabkana ugu tala waxay ku talagaleen inay cadowga iska dulqaadaan insha allah iyagoo kaasanayo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo amisoomba waxaad iiga warantaa marka axmed tredi show ciidamada haatan al-shabaab oo kale deegaanada ay haystaan oo aad kusii socotaan ee goboladaasi dhexe gaar ahaan aaga beri galguduud iiga waran tiro intee leeg waayo wax tiraan meesha ma jiraan wax tiraan ma jiraan meeshaan al-shabaab waxay ku joogaan magac ayay ku joogaan mooyaane tayo kale kuma joogaan deegaanadana afar afar iyo toban toban ayaa joogta shacabka ka aruuriya xoolaha oo ka dhaca oo si ay ajaanibta maaragta alqaacidada ay u siiyaan kuwaasna way ka bixi doonaan insha allah wax dhibana ma jiraan laakiin waxaad ii sheegtay yool inuu jiro ah inaad tagtaan deegaano fara badan oo qaybo kamid a xeebta ay ku yaalaan sidaad i tiri hadaayi marka kuwaasoo dhan ma waxaad leeda waxba kama jiraan oo maaragtay waa iska teelteel waxa jooga macno malaha xaqiiqatan macno malaha waxa jooga waa wax maxaan ku irahdaa iskay kooban oo shacabka dhibi jiray waxaasna waa laga dhulqaadaa goob walba oo cadowgaas uu joogana ha yaraada ha badnaadeen waa loogu tegi doonaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo amisomna waxay eegan u yihiin inay shacabka wixii dhibaataa ka dulqaadaan ee cadowga